tobabarkan waxaa loo soo xiray ilaa lixdan sarkaal oo ka tirsan ciidanka asluubta koonfur galbeed kuwaasi oo ka howlgelaya magaalada baydhabo iyo degmooyinka koonfur galbeed dufcadii ugu horreysay ciidamada asluubta tobabarka uu usoo dhammaaday ayaa gelinkii dambe ee shalay loo qabtay munaasabad ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed taliyaha dugsiga tobabarka iyo tayeynta ciidamada asluubta koonfur galbeed xasan cabdi barkad ayaa sharaxay waxyaabaha la baray saraakiisha tobabarka loo soo gabagabeeyey waxaan barnay sharciga disbliinka waxaan barnay sharciga xabsiyada sida maxaabuusta loo maamulo waxaan barnay xeerka iqaabta soomaaliyeed shuruucda xeerka iqaabta soomaaliyeed waxaan barnay heerka habka iqaabta soomaaliyeed waxaan barnay xeerka nabadgelyada waddooyinka sida booliisku ugu shaqeeyo waa saraakiil u tababaran qaab military qaab booliis qaab asluub nooc walba ciidamada isugu jiraan xataa qaab nabadsuud ay ku jiraan guddoomiyaha maxkamadda koonfur galbeed axmed cali muuse ayaa sheegay ciidanka asluubta inay yihiin kuwo si dhow ula shaqeeya bahda garsoorka ciidamada tobabarka loo soo gabagabeeyena ay ka dhigan tahay inay fahamsan yihiin habraaca sharciga
macnaha sarkaal tababar kuriyad dhammaystay macnaha waxay ka dhigan tahay inuu fahamsan yahay habraaca sharciga soomaaliya waxa maxkamadna lagu shaqeeyana waxay tahay waa maxkamad waa sharci habraac mar hadduu habraacaas fahamsan yahay sarkaalkaas waxay ka dhigan tahay maxbuuska imaado xabsiga inuu heli doono gargaar fiican sababtoo ah sarkaal tababaran aqoon leh waxay kursinaysaa marka inay u tahay xabsiga ama asluubta gaar ahaan wax qaali ah
wasiirka amniga koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay tobabarkan inuu muhiimad gaara u leeyahay ciidamada asluubta islamarkaana loo baahan yahay inay laba jibaaraan adeegyada ay bulshada u hayaan
ciidanka asluubta soomaaliyeed owel dhidi dugsi tababar markii inkahoreyti taariikhda deegaanadan koonfur galbeedka waaladhidi gaar hambaydhabo marka wali lahayeena hambalyo kalow taliyaha ciidanka kama hadsan dadaalsha iyadaasin ka hambaliyeeya iskuulkaas oo inta lasiin ku furi ciidanka asluubta walyar maadaama aan wasiir hore cadaaladda haye ciidanka asluubtana aan ciidan gorodow ciidanka asluubta wali laku yaabay dad badan in shaqadiio inkasaan laakiin wali arag korne ciidanka inka fayle ciidamada qalabka sida waaye waana iloo xumaane dadka galeen taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa isna xusay ciidanka asluubta inay yihiin kuwa shaqada ugu muhiimsan u haya bulshada soomaaliyeed sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay in sare loo qaado tayadooda iyo aqoontooda ciidanka asluubta annaga waxaan haynaa oo gacanta ku haynaa cadow aad u tiro badan aad iyo aad u tiro badan sinjigoodana markii hore soomaali ahaa nin asigaba naftiisa isqarxinayo adiga axsaan makuu samayna hadduu jaanis ku helo waa maya wixiina loo dhiibay ummadda noo dhiibatay oo ammaanaha ah waa dadka noocaasa sidaad marka ama ku ilaalin lahayd ama aad ku qaban lahayd yaah waa in la baraa qofka barashadii ay ka mid ahayd waana waana la tusay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo